mahadsanid cabdisamed cabdulaahi markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ku soo dhowaada kooxda xuutiyiinta ee dhaqdhaqaaqa dalka yemen ayaa gelinkii dambe soo riday mid ka mid ah diyaaradaha maraykanka kuwooda ugu casrisan uguna qaalisan kooxda xuutiyiinta ee shiicada ah iskuna yeedha jamaacada ansaarullaah ayaa gelinkii dambe ee maanta beegsaday diyaarad dagaal oo uu leeyahay maraykanka xilli ay dulmaraysay hawada magaalada caasimadda u ah dalka yemen ee sancaa afhayeenka kooxda xuutiyiinta yaxya al sariic oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xoogaga ay beegsadeen soona rideen diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda maraykanka taasi oo nooceeda ah m q n afhayeenka kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta ayaa sidoo kale sheegay in wadarta guud diyaaradaha ay ka soo rideen dowladda maraykanka ay gaarayaan kow iyo labaatan diyaaradood tan iyo markii uu maraykanka bilaabay howlgallada xagga cirka ah ee uu ku beegsanayo masaalixda kooxda xuutiyiinta ee raacsan dowladda iiraan ee shiicada duqaymo xiriir ah oo maanta ka dhacay gudaha xandaabka khaza ayaa waxaa ku nafwaayey afartan iyo shan qof oo reer khaza ah kuwaasi oo ku kala sugnaa goobo kala duwan oo dhaca marinka ila caafimaad oo ku sugan xayndaabka khaza ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maanta oo keliya ay xayndaabka khaza ku geeriyoodeen in ka badan afartan iyo shan qof kuwaasi oo ku baxay duqaymo xooggan oo maanta keliya ay diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah ay ka fuliyeen jiida khaza duqaymahan ayaa xoogooda waxa ay ka kala dhaceen mandiqadaha kale ah mawaasi oo dhacda magaalada khanyuunis halkaasi oo ay ku baxeen ilaa laba qof iyo magaalada deer albalax oo ah halka ugu badan ee maanta martigeliyey duqaymahan dhankeeda wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa sheegtay in sagaashaniyo laba qof oo isugu jira carruur haween iyo ragba ay ku geeriyoodeen duqaymaha ay marinka ka wadaan diyaaradaha maamulka yahuudda ayna ku dhaawacmeen laba boqol tobaniyo sagaal qof oo kale afartan iyo siddeeddii saac ee lasoo dhaafay dagaallo adag oo lagu jebiyey ciidamada gumaystaha ayaa ka dhacay waqooyiga jiidda khaza ilo warbaahineed oo taabacsan kayaanka gumaystaha ayaa sheegaya in waqooyiga khaza uu maanta martigeliyey iska hor imaad qaraar oo dhex maray kooxaha muqaawamada ah ee ka dagaalamaya jiida khaza iyo ciidanka maamulka yahuudda oo halkaasi duulaan cadowtooyo ku jooga warbaahinta maamulka yahuudda ayaa qirinaysa in iska hor imaadyadan lagu jibiyey ciidamada ayna u qayla dhaansadeen diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo culus ku garaacay goobaha kala duwan ee dhaca waqooyiga xayndaabka dhanka kale ilaa shan askari ayay waxyeelo kala duwan oo dhimashoyo dhaawac isugu jira ka soo gaartay howlgal ay fuliyeen dagaalyahaanada wax iska caabinta kaasi oo lagu bartilmaameedsaday gaari gaashaaman oo yuhuud ay saarnaayeen howlgalladan oo ka dhacay bariga magaalada khaza islamarkaana lagu beegsaday gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda ayay warbaahinta maamulka yuhuudda sheegtay inay ku dhinteen laba askari sidoo kalena ay dhaawacyo culus ka soo gaareen ilaa saddex askari oo kale dalka kuuriyada koonfureed ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigeliyey mudaharaadyo ballaaran oo lagu garab istaagayo dadka reer khaza ee wajahaya duulaanka bahalnimo ee maamulka yahuudda maalintii labaad oo xiriir ah warbaahinta maxalliga ee ka soo waranta dalka kuuriyada koonfureed ayaa ku warramaya in magaalooyin badan oo dalkaasi dhaca ay ka socdaan banaanbaxyo ballaaran kuwaasi oo dadka banaanbaxayaasha ay ku garab istaagayaan dadka reer khaza warbaahinta kuuriyada koonfureed ayaa intaa ku dartay in kumanaan dibadbaxayaasha ay codsanayaan in dowladda ay xiriirka u jarto maamulka yuhuudda dadka reer kuuriyada koonfureed ay cunuqabateen ku soo rogaan agabyada uu soo saaro kayaanka gumaystaha tallaabadan ayaa dadkan ka soo jeeda dalka kuuriyada koonfureed ku garab istaagaya dadka reer khaza ay ku soo aadaysaa xilli dowladaha carabta iyo kuwa islaamka ay isha ka daawanayaan gumaadka ay wajahayaan dadka reer falastiin ee ku nool xayndaabka khaza weliba dowladaha carabta ayaa maamulka yuhuudda u muujinaya in si un ay u garab taagan yihiin ugu dambayntiina aqalka kriminalka ee loogu arrimiyo dalka ruushka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgeli doonta bariga dalka ukraine laga bilaabo maanta ilaa kow iyo labaatanka bishan soo socota ee abriil putin ayaa sidoo kale sheegay inay dowladdiisa mar waliba diyaar u tahay wadahadallo dhexmara iyada iyo dowladda ay ishayaan ee ukraine ayna soo dhoweynayaan dowladaha rabo in ajandaha ay martigeliyaan islamarkaana ay ciyaaraan doorka dhexdhexaadinta tallaabadan uu putin qaaday ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta xukuumadaha dirirsan ee moscow iyo kiyev ay isdhaafsadeen askar meyd ah oo labada dhinacba uga dhimatay dagaalka afarta sanno jirsaday ee ka dhex alowsan